kala fadhigoodii ama kulanka iskugu yimaadeen kaasoo ujeedadu ugu weynad ahayd xisaabtanka madaxweynaha iyo qaladaadka ka dhacay xukuumadda oo soo magacaabay waxay soo saareen warsaxaafadeed qodobka koowaad kadib markaa aragnay in la jebiyey qodobka konton iyo lixaad farqadii saddexaad ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku saabsan magacaabista iyo ansixinta golaha wasiirada qodobkaas farqadii saddexaad oo sheegaya soo magacaabidda iyo ansixidda waa inay dhaafin afartan iyo shan cisho marka uu la wareego madaxweynaha xafiiska qodobka labaad kadib markaan aragnay inuu la yimid matalaad ka baxsan tii loo idmaday kaas oo ka hor imaanaya qodobka tan koowaad farqadiisa koowaad ilaa tobaniyo labaad ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle kaasoo qeexaya awoodaha iyo waajibaadka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle kuna qancay inuu noqdo afahayeenka maamulada qodobka saddexaad kadib markaan aragnay inuu ku xadgudbay qodobka konton koowaad ee dastuurka farqadiisa sagaalaad ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle kaasoo oo qeexayo awoodaha iyo waajibaadka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu u xilsaaran yahay ilaalinta dastuurka iyo shuruucda heer dowlad goboleed iyo midka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobka afaraad kadib markaan aragnay in la jibiyey qodobka toddobaad farqadiisa labaad saddexaad afaraad ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku saabsan shuruudaha ka mid noqoshada golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle maadaama madaxweynaha uu soo magacaabay xukuumad siddeed toban jiro iyo dad ka yar labaatan sane ay ka buuxaan qodobka shanaad kadib markaa aragnay qodobka labaatan iyo shanaad farqadiisa koowaad iyo shanaad ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle kaas oo xaqa ka qaybgalka siyaasadda iyo doorashooyinka leecaya maadaama xildhibaa wasiirada oo soo magacaabay madaxweynaha uusan ku soo darin saamiyii haweenka loogu talagalay uuna iloobay wasaaraddii haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo dhallaanka qodobka lixaad kadib markaan aragnay inuu ka hor yimid arrimaha masiiriga ah ee qaranka ee ku saabsan amniga dalka iyo la dagaalanka nabadgeedka waxa uu ka hor yimid taageeridii madaxweynaha qaranka soomaaliyeed oo ahaa dib u xureynta dalka taas oo keentay inay kala go'do isu socodka deegaanada balcad iyo jowhar haddaba annagoo ah baarlamaanka hirshabeelle gudanayana waajibaadkii naloo idmaday kaasoo ah ilaalinta sarraynta sharciga sida kor ku xusan in madaxweyne maxamed cabdiwaare uu jibiyey qodobada kor ku xusan kuwaasoo isugu jira khiyaano qaran ku-takarfal awoodeed xilgudasho la'aan musuqmaasuq ku aadan soo xulista golaha wasiirada waxaan marka fariin u diraynaa mudan gudoomiye waxaan kuusoo gudbinaynaa eedeymaha oo ku wajahan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo ku fashilmay hogaaminta dowlad goboleedka hirshabeelle haddaba mudan gudoomiye waxaan kaa codsanaynaa in aad marka mar kale u jeediso madaxweynaha inuu xukuumaddiisa xigta kalsooni usoo weydiisto baarlamaanka si loogu daro wakhti dheeri ah taasoo lagu soo xuli doono golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle si aan su-aalo ugu weydiino